bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa taageereysaana maamulka galmudug ee maalintii shalay toole loo doortay madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay leedahay hambalyo dhammaan reer galmudug iyo madaxweynaha dowladda galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed waxaan leenahay allah idin barakeeyo anaguna haddaan nahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya waa idin ogollahay waana idin taageersannahay waxaan rabnaa in iskaashi dhinac walba taaban karo sida siyaasadda dhaqaalaha iyo amnigaba annaga iyo galmudug ilaahay idinka una dhexmari doono haddii alla idmo waxaa kaloo rabnaa walaalaha iyaga reer galmudug inaynu dhanaahno wada barnaamijka aada wadaan oo dib u heshiisiinta sida madaxweynaha cabdikariimba uu ku baaqay ha lala hadlo walaalihiin inta konseenka ka qabto ama dareenka ka qabto dhismaha maamulkaas ha lala hadlo ha lala fariisto gogol ballaaran oo walaalnimo leh ehelnimo lena in loo furo si dib u heshiisiin taama loo gaaro haddii alla idmo maamulka koonfur galbeed soomaaliya wuu soo dhaweynayaa maamulka galmudug gacmo furan kusoo dhowaada waana idin ogol lahay waana idin taageersannahay ilaahay idinkii waana imaan doonaa calimasaarka madaxweynaha cabdikariin xuseen guuleed haddii ilaahay idmo biidni illaahi tacaala koonfur galbeed gacan ballaaran baa idinku soo dhaweynaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu